bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsan idin haysana saaka waxaa ugu waaweyn maamul hirshabelle oo siyaasiyiin ah ku eedeeyey hurinta colaadbeeleedyad ay kasoo cusbanaaday deegaano hostega degmooyinka cadalle iyo raagacelle ee ka tirsan shabeellaha dhexe guddiga doorashooyinka somalilan wuxuu ku dhawaaqay xilliga ay qabanayaan doorashada xisbiyada iyo tan madaxweynaha maamulka somalilan maxkamadda sare ee kenya oo ku gacan seertay dalab karan ah dibadbaxyada dalkaas oo loo gudbiyey soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay shir dhaqaale lagu caruurinayo ciidamada xoogga oo ka dhacay dalka maraykanka maxkamadda sare waan garaahday guddiga dibadaabicista lacagta shirinka soomaaliga oo shaaciyey in ay dardargelinayaan cusboonaysiinta lacagta shirinka soomaaliga dalka dibadda waxaa ugu waaweyn kuuska oo ka baxay heshiiskii dhoofinta sarreynta
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal saaka waa subax talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha toddobaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii subaxi riw darsan oo faahfaahsan ugu horeyn aynu ku bilownay maamulka hirshabelle ayaa siyaasiyiin gaar ah oo waa siyaasiyiin waxay ku eedeeyeen inay dana gaar ay ka leeyihiin islamarkaana ay horinayaan colaadbeeleedyada kasoo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabelle iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta maamulkaas cabdulaahi cadde iyo sidoo kale wasiir cabdi daahir gure oo ka hadlay colaadbeeleedyada kasoo cusboonaaday deegaano hoostaga degmada raagacelle iyo cadale shabeellaha dhexe ayaa waxa ay ku eedeeyeen in ay arrintaasay dabada ka riixayaan siyaasiyiin dana gaara ka leh waxay sidoo kale ku baaqeen in si shuruudlaana loo joojiyo dagaalada u dhexeeya beelaha walaalaha ah ee kasoo cusboonaaday deegaano ka tirsan shabeellaha dhexe waxay sidoo kale dowladda federaalka ay ugu baaqeen inay ciidamo gaara usoo dirto beelahaasu dagaalamaya islamarkaana si loo kala dhex galo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle cabdi daahir gurow haddeen waxuu yidhi
soo laalaabatay waqtiyo badanne jirtay deegaanadan ka jirtay dowladda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeedna ay ka warqabaan waxaan rabnaa inaan waxaan rabnaa inaan baaq aan la wadaagno dadka soomaaliyeed oo deegaankan degan walaalaha ah reeraha walaalaha oo halkan degan in la joojiyo xabadda ballamaan lahayn labada dhinac nagana qaadeen ballantaas si ilaahay dartiisa maalmihii hadda ugu dambeeya labadii maalin labada reer booq la kulan waxgaradkooda iyo maamuladooda hadday yihiin xildhibaano hadday yihiin maamul degmo raagaceelana waxaan kulan kusoo qaadanay beesha degan ama reerkaas cadalana waxaan ku qaadanay reerka kale iyo bulshada degan oo dhan maanta waxaan la kulanay dhammaan bulshooyinta cadalo dhaqankii matalaya deegaankan shalaytana waxaan la kulanay dhaqanka raagaceelle iyo maamulka iyo xildhibaanka deegaanka sidoo kale xildhibaanka deegaanka waxaan ku kulanay halkaan dhinaca kale waxaa halkaan caawa ila taagan dhammaan maamuladii matalayay dadkan gobolka shabeellada dhexe u horeeya goortooraha waxaa ila taagan wasiirka dibushisiinta wasiirka gaadiidka wasiirka dhallinyarada xildhibaano deegaanadan kasoo jeedo dowlad goboleedka hirshabeelle ah waxaan dhammaanteena ka wada shaqeyhaynaa si kasta oo arrintan loo xallin karo wax kasta oo arrintan u baahan tahayna waxaan rabnaa inaan tala ka gaarno waxaan rabnaa inaan baaq u dirno cid kasta oo ummadda soomaaliyeed ama waxgaradka soomaaliyeed ah inay soo garab istaagaan dowladda hirshabeelle dowladda hirshabeelle oo arrintan ku howlnad maalmihii ugu dambeeyey guddi golo wasiire ah maamulka gobolka shabeellada dhexe heer degmo iyo heer gobol xildhibaanada deegaanka deegaan doorashadooda ay tahay intuba waxay ku sugnayeen goobta wax ka dhaceen waxayna ka shaqaynayeen in arrintan si degan iyo si xasarada loo deji karo iyo si looga hortagi karo waxa maanta dhacay annagoo ku suganna wixii way dhaceen waxaan rabnaa inaan baaq u dirno saraakiisha ciidamada qalabka sido oo ku sugan gobolka shabelle dhexe ama hirshabelle oo dhan waxaan rabnaa inaan baaq u dirno taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan baaq u dirno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan anagoo kaashanayno haddaannahay dowladda hirshabelle anagoo wakiila madaxweynaha steedka dowladda hirshabelle hadalkan inaan baaq u dirna cid kasta oo arrintan naga caawi karto arrintan waa arrin xanuun badan waa arrin nagu soo noqotay waa arrin bulshadan saameyn ku yeelatay waa arrin deegaankan dhibaato weyn ku hayso kulamadii aan la samaynay bulshada waxay noo sheegeen inay ku dhib qabaan arrimahan arrintaana waa dhammaa wayse waxa jira ilaah baa garan karo waa wax soo laalaabtay oo adag waxaan rabnaa in macaawa baaqayna la dhegeysto wasiirada halkaa ila taagan iyo
meeshaan waa degmo cadale diray hadday maamulka gobolka tahay iyo hadday golihii wasiirada tahay waxaan u imaadnaa xaaladda cadale iyo meesha la yara raagaceyla ka taagan ee runtii nasiib daro dadaal badanaan samaynay odayaashii labada dhinacaan la kulannay ballamo badanaan wadaagnay wax badanaan ka hadalnay galabtana xaaladdii way isbedeshay gacanka hadal ayaa dhacay
codkaas waxay ahayn wasiir ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle uu ku baaqay ina joojiyo colaadbalada ee kasoo cusbaana deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe markana dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay shir dhaqaal lagu ururinayo ciidanka xooga dalka oo ka dhacaya dalka mareykanka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali ayaa faahfaahin ka bixiyey shir muhiim ah oo qorsheynayso dowladda federaalk kaas oo ka dhacay dalka mareykanka xuseen sheekh cali oo waraysi siiyey v o eda ayaa waxa uu sheegay in dhammaadka sanadkan uu shirkaas ka qabsoomi doono mareykanka si dhaqaal lagu ururiyo dhismaha ciidanka xooga dalka ujeedada dhaqaal lagu ururinta laga leeyahay ayaa waxa uu la taliyaha amniga qaranka ku sheegay sidii dowladda soomaaliya ay awood ugu hesho in ay ku filnaato ciidankeena wixii ciidankeeda wixii ka dambeeya sanadka laba kun todobiyo labaatanka heshiiska amniga qaranka oo dhigayay in ciidamada soomaaliya tiradooda iyo tayadoodaba maaragtay laga heshiiyo la cayimo in dhaqaalahooda in aan awoodno maaragtay iyo in ay aysan u adeegeynin maaragtay dad xukun haya ama shakhsiyaad laga heshiiyey ayaa meel fiican maraya dhaqangalkiisa waxaanan hadda rabnaa inaan ku qancinay dowlado saaxiiba ah dowladda maraykanka in ay maaragtay shir bishan december loogu qabanayo in loogu lacag aruuriyo ciidamada soomaaliya ay ku heshiisay oo u hogaansanaanaya dastuurka dalka in lacag ku filan oo ka kobar gareeya waxyaabaha loo yaqaano infrastructureka ama ha noqoto xarumaha keydadka hubka ha noqoto maaragtay maaragtay ciidanka cirka dhisidiisa oo droneska iyo waxyaabahan helicopterska ciidanka badda xoojinteeda iyo tayooyinka oo qaaliga ah ciidanka lugta ah tayeyntiisa gaar ahaan waxyaabaha loo yaqaano specialized maaragtay skillska iyo specialized weapons iyo specialized equipmentska in maaragtay la helo tababarkoodii la helo in soomaaliya laga caawiyo si comprehensive ah
sidoo kale la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda xuseen sheekh cali ayaa hadalkiisa wuxuu intaas uu kusii diray in shirkaas ka qabsoomaya mareykanka ay ka qeyb yihiin dowlado ay ka mid tahay turkiga ingiriiska qatar imaaraadka carabta sacuudiga iyo midooda yurub iyo weliba dowladaha ay saaxiibka la yihiin dowladda federaalk soomaaliya ee dhaqaalaha ku yabooha iyo sidoo kale kuwa kale ee ka taageera arrimaha ciidamada maxkamadda sare ee kenya ayaa waxaay ku gacan siirtay dalab ka dhan ahaa dibadbaxyada ka socda dalkaas oo loo gudbiyey maxkamadda sare ee kenya ayaa waxa ay ku gacan siirtay dacwad loo gudbiyey oo ka dhan ahay dibadbaxyada ay wadaan xisbiyada mucaaradka dalkaas codsigan ayaa ku saabsanaa in la hakiyo dibadbaxyada qorsheysan ee la filayo in mucaaradka ay ka dhigaan gudaha dalkaas waxay sidoo kale ay sheegeen mucaaradka ay uga soo horjeedaan banaanbaxyadaas xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne william ruto go-aankan ayaa maxkamaddu soo saartay waxa ay waxa ay soo saartay kadib markii uu garyaqaan u dhashay dalka kenya uu maxkamadda u gudbiyey dacwad uu ku doonayay in mucaaradka kenya laga joojiyo dibadbaxyada inkastoo arrintaasi aysan suuragal noqonin waxaana ay maxkamadda haatan ay ku gacan siirtay dalabkaas iyadoona ay dalka kenya banaanbaxyadii ugu dambeeyey ay ka dhaceen ay sababeen khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh iyadoona banaanbaxyadii ugu dambeeyey dalkaas ka dhacay ay ku nafwaayeen in ka badan shan iyo toban qof oo kamid ah dadkii banaanbaxyada dhigayay islamarkaana ay rasaas iyo sidoo kale sunta dadka ilmiisay u adeegsadeen ciidamada booliska dalkaas halka warkaasa kala socotaana waraadiya darsale magaalada muqdisho markana wararka dibadda dowladda ruushka ayaa isniintii ku dhawaaqday in ay hakiyeen kaqaybgalka heshiiskii ay dhexdhexaadiyeen qaramada midoobey iyo turkiga ee ogolaaneen in ukraine ay qamadiga u dhoofiso dibadda iyada oo loo marinayo badda madow arrintan ayaa waa hurdhe ku abuureysa dalaalka saboolka ah ee ku tirsan sareynka oo ama bedelka ama waa qamadiga laga soo ururiyo ukraine iyo sidoo kale ruushka waxayna arrintani ay saameyn xogan ku yeelan doontaan dalalkaas oo ay ku jirto soomaaliya iyadoona dowladda ruushka ay ku dhawaaqday in heshiiskaasi ka baxday waxaana tallaabadani ay ku tilmaameen dalalka saboolka ah in ay ka xunjiin islamarkaana dowladda ruushka ay qaaday tallaabo aan laga filaynin balse waxay dowladda ruushka arrintaas ku sheegtay in ay tahay mid marka hore looga baxay shuruudo oo ahayd in ay ku xireen heshiiskii hore ay garwadeenka ka ahayd qaramada midoobey iyo turkiga afyeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ayaa sheegay in moscow ay ku wargelisay ukrain iyo turkiga iyo qaramada midoobe go-aanka ay ka qaadatay heshiiskaas sida ay baahisay wakaaladda wararka ruushka si kastaba heshiiska qamadiga badda midoobe ee turkiga iyo qaramada midoobe ayaa waxaa magaalada istanbul ku kala siixday ruushka iyo ukrain bishii luulyo laba kun labaiyo labaatankii si loo ogolaado shixnada qamadiga ah ee halkaas la marsiiya guud ahaan warkii subaxaad ka dhegeysanaysa dhegeystayaal dalsan wanaginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel